بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed ilaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan ku jirnay baabkii sideedaad boorintii uu rasuulku sala alla ly slam dadka ku booriyey inay sunnada ku dhegaan oo uu uga digay inay bidcada ku dhacaan ku tirtirsiintii rasuulku sala alla alay salam uu dadka ku tirtirsiiyey inay sunnada laasimaan bidcadana ka tagaan oo ay ka fogaadaan iskhilaaf iyo tafaruq kala tag dhowr aayadood ayaa lasoo sharxay hadda marka waxaan soo gaarnay xadiidkii toddoba iyo siddeetanaad wa can ilcirbaad bni saariyata radia allaahu canhu saxaabigaas jaliilka ah waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi wacadanaa rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalama mawcidatan baliiqa rasuulkii sala alla ly slama wuxuuna wacdiyey waanu aada u xeel dheer wajilat minha alquluub oo qalbiyadu ay la cabsadeen wadarafat minha alcuyuun indhihiina ay illinu ka soo daadatay faqaala qaa'ilun qof baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka allow ka annaha mawcidatu muwaddic waxaabad mooddaa dardaaranka aada maanta noo dardaarmayso inuu yahay qof wax sagootinaya dardaarankiis ee fa awsinaa noo dardaaran qofkii wax sagootinaya wax alle waxa uu u baahan yahay qofka la sagootinayo kama tago waa uu u sheegaa dardaaranka oo uu ku xeel dheeraadaa fa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala alla alay salam uusiikum bitaqwa allaahi cabsida alla ayaa idiin dardaarmaya cabsida alle ayaan idiin dardaarmayaa waasamci waataacati iyo maqal iyo ateecid ninkii madaxda ahaa la ateeco wixii macruufka ahaa lagu ateeco ninkii madaxda ahaa ee muslimka ahaa in lagu ateeco wixii macruufa wa in kaana cabdan xabashiyanba ha ahaadee addoon xabashiyaba ha noqdee qaybtan oo samcigaya daacada ka sheekeynaysa in ninkii madaxda ahaa la maqlo macnahaas oo kale saxiix muslim buu ku jiraa abudar baa laga wariyey wuxuuna yidhi abudar inna khaliilii aniga wadaygaygii ayaa awsaani ii dardaarmay an asmaca wa utiica inaan maqlo oo aan ateeco ninkii madaxda ii ahaa hadduu muslim yahay wa in kaana cabdan xabashiyan haba ahaado addoon xabashi ah mujadaca al atraafi xubnihiisu ay googo-an yihiin macnaha naqsi baa ka muuqda marka ninkii madaxdaa waan atiicayaa haybtiisaba waxaa laga sheegay marka addoonku sidiisaba dadku ma qiimeeyaan sababtoo ah waa wax la leeyahay laakiinse marka uu xubno go-an yahay nacfigiisiyaaba yarba dadkuna waa ay kasii fogaan badan yihiin marka waxaa la isku tirtirsiinayaa in madaxdii muslimiinta la ateeco haddaanay macsi ku farin marka ninkan maaragtay addoonka ahi see madax ku noqon karaa culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa dhici karta niman kaleo madaxa oo isaga ka sarreeya madaxdii weyneed ah inay maaragtay howl hoose isaga u dhiibaan oo in lagu ateeco loo baahan yahay ama waxaa dhici karta isaga laftiisuba inuu xoog meesha ku qabsado hadduu xoog meesha ku qabsado waa ina la ateecaa in la yihaa maaha maya adigu reer hebel maahid in la yaraa maaha marka laakiin khiyaar la leeyahay oo ikhtiyaar uu jiro in marka ugu horreysaba qof aan xor ahayn madax laga dhigo ma bannaano shuruudda waxaa ka mid a muslimnimo iyo xorriyad iyo in maaragtay maqalkiisa iyo araggiisu ay joogaan iyo arrimo noocaas oo kale ah fa innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kathiira maxaa yeelay qofkii aniga gadaashay noolaada wuxuu arki doonaa iskhilaaf badan iyo khilaaf la khilaafayo sunnadii haddii waxa aad aragtaan fa calaykum bisunnatii sunnadayda ku dadaala oo laasima wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin khulafadii afarta ahayd ee hanuunsanaa ee la hanuuniyey sunnadoodii raac iyagana hadday hadda wax ku ijmaacaan in la khilaafo ma aha haddii midkood uu hadal ku hadlo oo mid kalena uu khilaafo saxaabadii maaragtay kale ka mid a in qowlka khaliifkaas la qaato yaa owleysan baa culammadu ay leeyihiin sida mundir uu sheegay cadduu calayha binnawaajidi gowsaha ku qabsada macnaha laasima oo ku dhega sunnadaas sunnadii rasuulka sal l slam iyo sunnadii khulafaa raashidiin marka gooska ku qabsada waa maxay haddee sunnada iyada gooska laguma qaban karee waxay kinaayo ka tahay in si xoog le sunnadii loogu dadaalo oo si xoogle loo qabsado wa iyaakum wa muxdathaat lumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha diinka lagu soo daro ee aan diinka ka mid ahayn fa ina kulla muxdathatin bidca maxaa yeelay wax kasta oo diinkii lagu soo daro bidcatun waa bidco wa kulla bidcatin dalaala bidco kasta ahina waa baadi ibnu rajab wuxuu yidhi ummaddii ayaa waxaa looga digayaa inay waxyaabihii bidcada ahaa raacaan waxaana lagu sii adkeeyey caddayn la caddeeyey in bidco kasta ahi ay baadi tahay bidco wanaagsani ma jirto marka waa asal weyn oo usuushii diinta ka mid ah yuu rasuulku sal ly slama ku caddeeyay meeshaan marka bidcada laga digay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa saxaxahu wabnu maaja xadiidkan waxaa wariyey abu daawuud iyo tirmidi tirmidina waa saxiix buu yidhi ibnu maajana waa wariyey xadiidka wa fii riwaayatin lahu riwaaya uu ibnu maaja leeyahay waxaa ku jirtay laqad taraktukum cala albaydaa'i diintii caddayd iyaan idinkaga tegay idinkoo ku sugan leyluhaa ka nahaariha habeenkeedu uu maalinkeeda la mid yahay laa yasiiqu canha bacdii ilaa haalik oo aniga gadaashay aanu diintii caddayd ka leexanaynin oo aanu ka lumaynin ilaa haalikun qof halaagsamay moogi oo halaag loo qoray waman yacish minkum fasayara ikhtilaafan katiira qofkii noolaada idinka in kamid a wuxuu arki doonaa iskhilaaf fara badan riwaayadan dambe marka ibnu maaje iyo imaam axmed iyo keyrkoodba waa wariyeen uma dakara bimacnaahu xadiidkii hore oo kale yaa maaragtay la sheegay macnihiisii oo kale marka waa isla xadiidkii laakiin siyaadadana ku jirtay laqad taraktukum cala albaydaa'i leyluhaa ka nahaariha laa yasiiqu canha bacdii ilaa haalik intaasaa siyaado ku ah riwaayadan ibnu maaje imaam axmed ay wariyeen waayaadka kitaabka sharxay sheekh saalex wuxuu leeyahay xadiidka cirbaad ibnu saariya waa xadiid caan ah oo aada u weyn arrinkiisu aada buu u weyn yahay soo daliisashada la soo daliisado meel kasta oo munaasab u ahna aada buu u weyn yahay sababtoo ah rasuulkii sal alla ly slam sheegidii uu sheegay baa ku jirta bidcooyinkii iyo kadigidii uu ka digay cirbaad wuxuu yidhi rasuulka ale sal ly slama yaa wacdi xeel dheerna wacdiyey sideeda warta wacdi maxaa laga wadaa waa isxasuusin la isxasuusiyo wixii allana faray iyo wixii alla naga reebay inaan amarkiina qaadano ku dhaqanno wixiina laga reebana aan ka joogno mawcidatan baliiqa marka wacdigii waxaa lagu tilmaamay inuu yahay mid xeel dheer oo xagga naftooda ka gaartay meel fog xagga alfaada iyo erayadu waa wax maaragtay balaaqo badan oo maaragtay aftahnimo badan ku jirto xagga saameynteedana mawcidadaasi waa mid aada u xeel dheer iyaduna saameyntaa marka waxaa tusinaya meeshan uu yidhi saxaabigu wajilat minha alquluubu wa darafat minha alcuyuun qalbiyadii baa la cabsaday ilmo ayaa kasoo da-day shiikhu marka kitaabka sharxi wuxuu leeyahay cabsidii qalbiga oo laga hormariyey indhihii ilmadu ay ka imaanaysay waa wax maqsuud ah maxaa yeelay cabsidaa horeysa ilmadaa dambaysa inkastoo riwaayada abu daawuud ay kala hormaris oo sidan tan tirmidi oo kale aysan ahayn sheikhu marka wuxuu leeyahay maxaa yeelay qalbigu haddii uu cabsado mararka qaarkood waxaa ku xigta in indhihii ilmeeyaan taas waxay ku caddaynaysaa in qalbiyada saxaabadu ay jilicsanaayeen oo aanay qalbi kakanayn oo ay ahaayeen kuwo markii wax la xasuusiyo oo la wacdiyo qulubtoodu ay jilicsan tahay oo warkii ay qaadanayso marka qalbigoodii ayaa cabsanaya xuskaas alla la xusuusiyey xusidaas alla la xusuusiyey indhihiina ilmaa ka imaanaya cabsay alla ka cabsanayaan iyo jacayl ay jecel yihiin rasuulka sala alla alay slam haddii aada maqasho dardaaran oo aada axaadiista iyo ku aragto iyo qur-aanka iyadoo wacdi iyo la isticmaalayo waxaa laga wadaa cilmigii oo dhan baa laga wadaa cilmi kastaahi waa wacdi qur-aanka dhammaantiis waa wacdi wacdiga markaad ku aragto xadiiska iyo qur-aanka ma aha cabsigelin iyo jeclaysiin keliya waxa looga hadlo ma aha ama jannadii naartii oo laga sheekeeyo keliya ma aha waxyaabihii zuhdiga maaragtay dadka ku tirtirsiinaya oo laga hadla keliya ma aha iyo inaanay adduunyada ka daba dhicin waxyaabaa noocaasoo keliya lagama wado waxaana ku tusinaya in wacdigu uu ka guda weyn yahay ee cabsigelintaas iyo keliya alla qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha annaasu qad jaaatkum mawcidatu min rabbikum wa shifaaun limaa fi suduuri wahudan waraxmatu lilmu'miniin dadow waxaa idiin yimid wacdi alle xaggiis idinkaga yimid iyo caafimaad waxa laabaha ku jira ay ku caafimaadaan iyo hanuun iyo naxariis mu'miniintii u ah hanuun iyo naxariis waana qur-aankii marka wacdigaas alle xaggiis ka yimid iyo caafimaadkaa la sheegayo waa maxay waa qur-aankii qur-aankana hadda waxaa ku jira arrimo cilmi ah oo kulansanaya amarkii dadka la faray iyo nahyigii dadka laga reebay rasuullada ilaahay dadkii loo soo diray ayay wacdiyeen sida mar alla uu ka hadlaayay faridda dadka la faraayo khayrka iyo kareebidda laga reebayo xumaanta iyo dembiyada iyo caasinimada suuratul acraaf baa alla uu ku sheegay waid qaalat ummatun minhum lima taciduuna qowman ilaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida reer bani israa'iil baa laga sheekeynaya qolaa marka gardarro weyn samayso wax laga reebay yay ku dhaceen oo maalinka sabtiga ah ma ugaaran kartaan baa layidhi kalluunkaas sooma daban kartaan baa layidhi sayidka laydinma ogola maalinkaas sabtiga ah qolo marka iyaga ka mid ah waxay yidhaahdeen lima taciduuna qowman maxaad qolo u waaninaysaan allahu muhlikum alla uu halaagayo waaba iska caddaa inay maarata halaagsamayaane maxaad waqtiga isaga qaadaysaan bay leeyihiin aw mucadibum ama alla cadaabayo cadaaban shadiidan cadaab daran marka lima taciduuna marka waa maxay waxaa laga wadaa ka reebiddii ay ka reebayeen macsidii maxay ka reebeen waxay ka reebeen ugaarsiga ay ugaarsanayeen maalinta sabtiga ah marka ka reebiddii ay dadka wax ka reebeen yaa lagu magacaabay waano in dadkii macruuf la faro waa waano in munkarka laga reebo waa waano marka qur-aankii xadiiska la fiiriyo dadkii in cilmiga la baro iyo caqiidada waa waano ayada lafteedu sababtoo waxaas dhammaantood haddii qofku uu si fiican u qaabilo waa ay waaninaysaa qalbigii waxaa u geelaya cabsi iyo weyneyn alle uu weyneynayo marka wacdigaas xeesha dheer oo indhuhu la ilmeeyeen mas-alooyinkii cilmiga ah way soo gelayaan iyo mas-alooyinkii camalka ahaa ee wixii xubnaha laga sameynaya ah iyo sidoo kale naartii oo la iska cabsiiyo iyo jannadii oo maara dadka la jeclaysiiyo waxaasoo dhan waxay soo gelayaan wacdigii bay soo gelayaan markii rasuulku sal ly slam uu ku xeel dheeraaday wacdigaas yay weydiiyeenoo waxay yidhaahdeen rasuulka allow waxa abad moodaa wacdigan maanta aadna wacdinayso inuu yahay midkii sagootinta oo qof wax sagootinaya siduu wax u wacdin jiro oo kale yaad noo wacdisay ee fa awsinaa noo dardaaran fa qaala wuxuu yidhi uusiikum bitaqwa allaahi waasamci waataacati wain kaana cabdan xabashiya waxaan idiin dardaarmayaa alla ka cabsi iyo maqal iyo ateecid ninkii madaxda ee muslimkaa la ateeco haba ahaadee addoon xabashi ah oo aada dhibsanaysaan nasabkiisa iyo wax lamid ah wuxuu leeyay wadaadka kitaabka sharxay waa gaaryeelid markii la guud yeelay kadib maxaa yeelay isu dardaaranka la isu dardaarmay alla kacabsiga waxaa soo gelaya in sunnadii khilaafkeedii laga baqo oo laga joogo waxaana khilaafkii sunnada ka mida oo qeyb ka ah in maaragtay aan ninkii madaxda muslimka ahaa la ateecin wix macruufkaa lagu ateecin meeshan uu rasuulku yidhi sala alla alay slam ninka madaxda muslimka waad ateecaysaan haba ahaado addoon xabashii ah sababtoo ah asalku waa maxay in maqalka ninka madaxda la maqlaayo iyo ateecidda la ateecaayo asalku wuxuu yahay maqalka iyo ateecidda in qofkii si khiyaara loogu dhiibay xukunka uu leeyahay maqalka iyo ateecidda madaxtinimadii marka khiyaarka ku timid iyo ahluxalli wal caqdigii muslimiinta oo waafaqay waxaa iska leh qoraysh baa iska leh waa in nin muslin ahoo qoraysha loo dhiibo sida rasuulku yihi sal ly slam al aimatu min qoraysh nimanka madaxda ahi qoraysh bay ka socdaan buu yihi sidoo kale rasuulku sal l slam xadid kale wuxuu ku yidhi laa yazaalu hada alamru fii qorayshin maa baqiya minhum ithnaani arrinkani ka zuuli maayo inuu qoraysh dhexdooda ku jiro oo madaxtinimada iyagu ay hayaan intaba laba ka soo hartay waa haddii macnaha dadku ay wax dooranayaanoo ay macnaha khiyaarkooda ay madaxdii kusoo dooranayaan waa inay nin qoraysha soo hormariyaan laakiin haddii arrinku uu yahay xoog ku qabsasho iyo wax noocaas oo kale ah iyada lafteedu ninkii xoog meesha ku qabsadaa madaxtinimadiisu waa mid sharci ah qof baa kacay dadkii buu maaragtay ka adkaaday xoog buu ku muquuniyey qof ka wanaagsan oo reer qoraysheedaa jooga laakiin maadaama uu xoog meeshii ku haysto oo arrinkiina u sugnaaday oo maqsuudkii madaxtinimada uu meesha yaallo qofka madaxda waa la ateecayaa ninka imaamka waa la ateecayaa ama qoraysh ha ahaado ama yaanu qoraysh ahaane marka madaxtinimadu ahlu sunnaha agtooda laba nooc waayo un waa middaas ikhtiyaarka ah oo ahluxalwa caqdigu ay u kulmaano dadkii ay wax ka go-een ay u kulmayaanoo ay dooranayaan oo iska soo dhex saarayaan qof madaxtinimadii tilmaamihii looga baahnaa ay ku dhammaystiran yihiin oo qoraysh ah oo wax yaqaana oo awood u leh maamulkii awoodna u leh jihaadkii iyo diinkii in loo gargaaro iyo wax lamid ah sidoo kalena maaragtay nuqsaan ka nabadgalay oo qof wax maqlaaya ah qof waxqof wax arkaayana ah taa waxaa lagu magacaabaa wilaayatu ikhtiyaar baa lagu magacaabaa sidii saxaabadu ay sameeyeen markii abubakar uu cumar magacaabay madaxtinimada u magacaabay ilaa saxaabadii kale oo dhanba way ku waafaqeene iyo sidii markii cumar uu dhimanayay uu sameeyo uu yiri lixdaas qofood ha ka tashato arrinka qofkii madax laga dhigi lahaa qofkii raalli ku noqdaanna ummadda ha hogaamiyo kadibna waxay doorteen cuthmaan ibnu cafaan bay doorteen wilaayatu ikhtiyaar baa taas la yidhaha marka inkastoo taas cumar ay ku sheegaan culamada qaarkood ay ka tacbiiriyaan istikhlaaf dee qof laga raalli ahaa oo khiyaar ku yimid yaa yiranin qofkan yaan idiin gartay marka tan cumar kolley saxaabadu way isku waafaqsanaayeen iyaduna khiyaarkaas bay ka mid tahay wadaadkan marka saasuu qeybiyey tan labaadna wuxuu yidhi waa madaxtinimo xoog iyo qasbid ku timid oo shuruudii bay wax ka dhiman yihiin laakiin ninkaasi waa nin maaragtay arrinkii uu isugu duba dhacay isagana waa in la ateeco oo la maqlo xuquuqdii ninka madaxda ahaa ee qoraysh uu lahaay oo kale yuu isaguna leeyahay sidaa darteed rasuulku wuxuu yiri sal sl meeshaan wain kaana cabdan xabashiyan kaas la ateecaayo haba noqdo addoon xabashi ah marka arrinku wuxuu gaaray qof aan maaragtay qabaaishii carabta ka mid ahayn in madax laga dhigo oo weliba maaragtay aan ashraaftii ka mid ahayn dadkii magaca mujtamaca ku dhex lahaa ee waaba addoon xabashi ah saasay tahay hala maqlo oo hala ateeca buu leeyahy rasuulku sal ly slam sababtoo danta laga leeyahay maqalka iyo ateeciddu waa in diinkii lagu kulmo in diinkii lagu kulmo iyo in madaxtinimadii lagu kulmona waa wax isku xiran oo diinkii lagu kulmi maayo haddaan madaxtinimadii lagu kulansanayn haddii dadku diinka ku kala tagsan yihiinna madaxtinimadii way ku kala tagaan dadku haddii ay madaxtinimadii ku kala tagaanna wixii alla uu faray ee ahaa in diinkii lagu kulmo meesha waa ka baxayaan marka midba midka kale kuu dhiibayaa marka in la fududaysta maaha madaxtinimadii laisugu imaanayay oo muslimka ka dhexaysay in wax fududoo ciyaar ciyaara laga dhiga maaha sida diinkaba qabsashadiisa iyo kudhegiddiisa aanay u aqbalaynin in wax la fududaysta ay noqdaan waxaan shaki ku jirin buu leey wadaadka kitaabka sharxay in hadalka rasuulka sal ly slam uu arrinkan ka hadlay dardaaran aada u weyn uu yahay oo dardaaranka u weynaa uu meesha ku jiro oo ah in diinkii wanaaggiisu uu ku jiro in madaxdii muslimiinta la ateeco oo warkooda la maqlo haddaanay macsi ku farin sidii xadiidkii cubaada ibnu saamit uu ku caddeeyey rasuulka sal ly slam ee muslim uu wariyey ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allahi fiihi burhaan madaxdii waad ateecaysaan oo waad maqlaysaan oo waad u hoggaansamaysaan ilaa aad ka arkaysaan gaalnimo cad oo alle xaggiis aad uga haysataan xujo bukhaari muslim baa wariyey qeybtaas haddii marka aad aragtaan gaalnimo cad oo muuqata maaha wax la malmalayna maaha gaalnimo cad baad aragteen oo aad xujo uga haysataan laagtiis wax shakiya mugdi aanay ku jirin xaalku markuu saas yaha waa idiin bannaan tahay inaad ninka iska qabataan oo aada la dagaalantaan laakiinse haddana waajiba in ku tahay lama laha oo wallahu aclam waxaad moodaa maadaama badanaa ee dadku aanay awood u lahayn bedelaadaas ay badanaa ay dhacdo wixii la diidanaa inaan wax ka roon la keenin waana maarata tabaryarida iyo ninkaasoo isagu yacni xooggii uu ku aruursan yahay isaga maaragta badanaa ee xoogga badankiisa uu gacantiisa ku aruursan yahay marka waxaa dhici karta in noloshii caadiga ahaydna la isdhaafsiiyo oo adduunyadii la isdhaafsiiyo diinna aan la keenin marar badan bay dhacdaa oo waa lasoo tijaabiyey marka sheikhu wuxuu leeyahay waa waajib ma dhaha inuu leeyahay waa uun gaaloobay keliya ku dhihi mayno ilaa ilaa ilaa iyo ilaa hala dagaalamo iyada lafteedu shuruud bay leedahay waa in awood la leeyahay waa in haddana fasaad kii meesha yaalay mid ka daran waa inu inaanu imaanaynin oo xaalku aanu sii xumaanaynin haddii kale waxay noqonaysaa uun in la sabro oo bal fursad kaloo fiican la sugo oo alxal walcaqdigu ay wax ka qaban karaan arrinkan intaa kadib wuxuu yihi rasuulku sal alla ly slam fa innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kathiira qofkii aniga gadaashay noolaada idinkan ka mid a wuxuu arki doonaa iskhilaaf badan diinkii baa laisku khilaafayaa buu leeyahy wadaadku iyo madaxtinimadii yaa laisku khilaafayaa xuquuqdii dadkaa laisku khilaafayaa iyo xuquuqdii madaxda khilaaf badan baa la arki doonaa oo ka soo horjeeda wixii uu diinta ka garanayay iyo sunnadii rasuulka sal ly slam haddii saas la arko marka maxaa la samaynayaa fa calaykum bisunnatii sunnadeeda laasima buu yihi rasuulka sal alla ly slam yani haddaad khilaafkii aragtaan sunnadeyda qabsada wa sunnatu alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiina iyo sunnadii khulafadii hanuunsanaa ee la hanuuniyey qabsada buu leeyahy rasuulku sal alla ly slam sunnada nebiga sal alla ly slam iyo sunnada khulafaduna waxay dadka farayaan in la wada kulansanaado oo aan la kala tegin oo diinka lagu kala tegin iyo dowladnimadii sunnada rasuulka sal ly slam iyo sunnatu alkhulafaa'i araashidiin waxay dadka farayaan in sunnadii rasuulka sal ly slam la qabsado bidcooyinkiina laga fogaado waxay kaloo sunnada rasuulka sal ly slam iyo sunnada khulafaa uraashidiin ay dadka farayaan in cilmigii naafica ahaa la bartoo lagu dadaalo camalkii saalixa ahaana la sameeyo meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam cadduu calayha binnawaajidi cayntu waa kor dhigan tahay buu leeyahay yani ficil amar waay moogta caddu cadda ya caddu waay caynku waa kor dhigan yahay buu leeyahay in la godaaho cuddu la yidhaahda waa khalad dadka qaarkood waa cuddu iska dhahaaya nawaajid marka maxaa laga wadaa khilaaf baa ka jiruu leeyahay ilkaha kuwee nawaajid la yidhaahdaa waxaa muuqata buu leeyahay in micyadii laga wado saasuu ku tegay sheikhu kolley shiikhani waa shiikh luqada ku fiican buu ahaa cadduu calayha binnawaajid marka gowsaha ku qabsada laakiin gowsahaasaa mashhuur ah culamada qaarkoodna waxay yidhahdaan ilkii baaba laga wadaa asal ahaan nawaajid marka la leeyahay hadee ilkaha ku qabsadaa laleeyahay wix ilkaha lagu qabsado si fiican baa loo qabsada waa macnuhu yacni waxaad u qabsataan qabsashadii qof waxa u qabsaday aan sii daynayn oo kale oo weynida sunnadu ay leedahay darteed waay waxaana marka laga hadlayaa oo meesha ku jira in la sheegaayo waxa dhici doona oo ah arrimo diinkii lagu soo daraayo oo kala duwan waana ka reeba rasuulku sal slam dadka bidcooyinkaas meeshan uu yidhi rasuulku sala allahu alay slam iyaakum wa muxdathaat alumuur muxdathaadka waxaa laga wadaa wixii diin ku saabsan oo diin calaaqala leh laakiin adduunyadu wixii ku saabsan in la hormariyo oo dadku wixii maslaxadooda ay ku jirto ay sameeyaan looma diidana waa bidca lama laha marka muxtadaadkii waxa lasoo darisiiyahay waa laba qeybood wax diinkii ku saabsan taasaana xadiidkan laga wadaa wa iyaakum wa muxdathaati alumuur waa wix diinka ku saabsan baa laga wadaa fa ina kula muxdathatin bidca macnaha waa diinkii wixii ku saabsan wixii diinka lagu soo daro maaragtay yaa bidca ah ama bidcadaas waa bidco diinka xaggiisa ah qeybta labaadna waa maxay waa waxyaabo lasoo darisiiyey oo xagga adduunyada ah sida maarata guryaha sida loo dhiso oo kale sida wax loo cuno oo kale cuntadii kala duwanaada dadku ay isticmaalayeen oo kale kutubtii la qoraayey waa cilmiga un la isgaarsiinayo awal waxaa la yaqaanay cilmiga in maaragtay si af ahaana laisu gaarsiiyo shiikha iyo macallinku ay ismaqlaayaan kadib waxaa la helay fursad ah in waraaqo wax lagu qoro oo qof aan kula joogin aada cilmigiisa ka faa'iideysato isagoo kumanaan kilomitr kuu jira iyo sidoo kale in maaragtay wasaarada iyo la sameeyo iyo wakaalada iyo dowladda loo sameeyo oo loo nidaamiyo si arrimaheedii ay ku socdaan taasna waxay soo bilaabatay waqtigii cumar oo dawaawiin wax la yidhaahdo yuu sameeyey kadibna waa la sii waday horumarkii waqtigii cumar ka dambeeyey taasi marka waa bidco diineed lama dhihi karo sababta waa un adduunyo laga shaqeynayo o la hagaajinayo muxdathaadkan culamada qaarkood baa waxay yidhahdaan qaar baa maxmuuda qaarna waa madmuum laakiin dadka saas leh iyagu markaa ka hadli maayaan xadiidkan sharxi maayaan ila wiyaakum muxdathaat umuur waa wax la isaga digaayo lama laha marka wax rasuulka sal slam uu ka digaayo uu leeyahy iska jira maxmuud bay noqon karaan lama laha laakiin waxaad moodaa inay guud ahaan ka hadlaayaan waxaan lasoo darisiiyo inay laba qaybood u qaybsamaanoo waxna ay yihiin wax maaragtay xun waxna ay yihiin wax aan lagu sheegin xumaan marka xadiidka laakiin waxaa ku jira waxaa laga hadlayaa hadda waa tii xumayd waay oo bidcooyinkii caadiga ahaa baa laga wadaa qofkii sunno ka tagana sideedaba bidcu la yimid sida salafka qaarkood ay yidhaahdeen qolo sunno kama tagto ilaa bidco uun iyo booski keenaan tegidda ay sunnada ka tegeen yaa bidca noqonaysa sida ibnu wadax kitaabkiisa uu ku sheegay fa ina kulla muxdathatin waxaa laga wadaa mid gaara baa laga wadaa waa wixii diinka lagu soo daray baa laga wadaa waa bidco bidco kasta ahina waa baadi yani bidcadii diinka lagu soo daraahay kulligeed waa wada baadi bidco xasanaa ma jirto oo diinkii kamid tahay laleeyahy oo diinka lagu soo daray dhammaanteed waa wada baadi laakiin mararka qaarkood inay bidco luqawiya maaragtay dadka qaarkood ku hadlaan baa ayaa dhici karta sida cumar bn khataab laga wariye o kale nicmatu bidcatu haadii marka uu leeyahay waa un taraawiixdii ay dadku marka hore rasuulka la dukan jireen sal ll slama maadaama lala dukaday dhowr habeen dee waa sunno laakiin sunnadii buu marka soo nooleeyey maadaama rasuulku sal ll slama in lagu waajibiyo uu ka cabsaday saa darteed uu isaga joojiyey inuu jamaacadii la sii wado cumar markuu marka soo nooleeya taas yuu bidco ku sheegayo de waa xaggii luqada uun yani muddaa laga tegay markaasaan soo nooleeyey buu leeyahy riwaayada kale marka xadiidka cirbaad ibn saariya laqad taraktukum cala albaydaa'i diinkii caddaabaan inkaga tegay iyo ariiqii caddaa saasay ku fasiraan shuraaxdu oo caddaankaas uu cad yahay yaa marka shubhooyinkii iyo waxyaabihii dadka in la leehgeliya la rabay diidaaya laakiin qofku waa inuu diinkii fahamsan yahay oo sida wax loo soo daliilsado uu fahamsan yahay oo wax daliil dhalin kara iyo maaragtay wax lagu camal fala keeni kara uu fahamsan yahay oo aan wax isku qasaynin dadka marka dadka wacdiya qaarkood yaa waxay ku daraan marka xadiidkan cala albaydaai dhihi maayaan waxay leeyihin cala almuxajati albaydaa yani dariiqa cadaaban kaga tegay wixii marka la qadarayay iyaba xadiidka ku dareen laakiin wuxuu leeyahay shiikhu anugu kolley almaxaja ma aan arag oo maaragtay mawsuufki ah oo albaydaana ay sifadii noqonayso laakiin riwaayadan waxaa ku jira waxaan idinkaga tegay cala albaydaa oo habeenkeedii tii caddayd macnaha oo habeenkeedii maalinkeedii oo kale uu yahay oo aanu gadaasheed halaagsamaynin ilaa qof halaagsama moogi qofkii qabsadaa halaagsami maayo yaa laga wadaa sidoo kale xadiid kaleo musnad ku jiray waxaa ku jiray sidaan oo kale tan ibnu maajo oo kale laqad ji'tukum biha baydaaa naqiya waan idinla imid buu leeyahy rasuulku sal ly slam miladan iyadoo cad oo saafi ah marka wuxuu leeyahy ibnuxaja balhaleska hubyuu leeyahy cad ay sheegaan taraktukum cala muxajati albaydaa muxajadaas haleska hubya buu leeyahay wabillahi towfiiq